أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba waxaan barnaamijka kusoo qaadanaa xaaladaha taagan iyo umuuraha daahsoon ee ay tahay in bulshada loo soo muujiyo waxaana maanta ku lafaguri doonaa ama uu barnaamijku ka jawaabayaa su-aasha ah dalka soomaaliya maxorba mise gumaysi ayuu ku jiraa waxaana nagala qaybgelayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waa warsame joodax iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mida aqoon-yahanka soomaaliyeed iyada oo sidoo kale dhegaystayaashu ay aaraadooda soo dhiiban karayaan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag inta aanan toos u gelin mowduuca waxa ay toddobaadkan dowladda federaalkiihi qabanaysay munaasabado iyo ciyaaro niko iyo gaardis u badan oo la sheegay in lagu weyneynayo xorriyadda soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii waa markii uu gumaystihii cadaanka ka tegay soomaaliya balse waxa uu xilligaasi dalka ka sameeyey dowlad ay madax iyo shaqaalaba ka yihiin kuwii markii horeba isaga la shaqaynayey arrintaasi waxaa kuu muujinaya sida taariikhda ku cad baarlamaankii ugu horreeyey ayaa afti u qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka ideelkood waa ay ka biyadiideen diinta inta aanan hal nin ka ahayn waxayna qaateen koodishaha dad badan oo aqoon-yahanno iyo abwaanno isugu jira ayaa iyaga oo arrimahaasi eegayahay waxay sheegaan inaysan soomaalidu helin wax xorriyad ah xilligaasi ciidanka dowladda ee ilaa maanta dhisan ayaa ah kuwii uu aasaasay gumaystihii ka hor kun sagaal boqol iyo lixdankii iyaga oo wata astaamihii uu u sameeyey halkaas marka ay joogto waxaa habeen hore madaxtooyada muqdisho iyo halka la yidhaahdo daljirka dahsoon lagu qabtay ciyaaro ay isdhex boodayeen rag iyo dumar kuwaasoo ay daawanayeen madaxda dowladda federaalka kaalinta ciidamada dowladda ayaa ahayd inay aad u qayliyaan salaan kus salaan dib garab saar dib daaje dib madaxduna way istaagayeen iyaga oo khushuucsan sidii inay salaad u taagan yihiin oo kale waquumuu lilaahi qaanitiin laakiin iyagu waxay u khushuucsanaayeen calanka salaan daaje dib waa hagaag intaa aynu ku dhaafno warbixintaasi oo soo koobaysay toddobaadkan iyo wixii ay qabatay dowladda federaalka iyo taariikhda xorriyadda markan waxaan toos u gelaynaa mowduuca kama doodayno taariikhahaas ee waxaanu lafaguraynaa maanta soomaaliya maxorba waxaan ugu horreyn soo dhoweynayaa ka qaybgalayaasha dhaktar xanafi iyo xildhibaan warsame labadiinnaba soo dhowaada waa dhownahay waa dhownahay maalin wanaagsan waayahay warsame waxaad la socotaa dalka soomaaliya ma jirin qarni ilaa waxaa ku soo duulayay gumayste waxaana jiray jiilal awowyaasheen ah oo mar walba la dagaalamayay gumaysiga waxaa ka mid a axmed gurey sayid maxamed sheekh bashiir sheekh xasan barsane iyo rag kale oo aada u badan raggaas dhaqankii iyo qabkii ay nooga tageen ee ay dhiigooda u daadiyeen maanta ma haysanaa bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeyda cabdisitaax iyo ditoorkaba iyo bahda idaacadda intaba marka ugu horeyda waa salaamayaa salaan ka bacdi wax waxaa ah dalkan marxalado kala duwan ou soo maray maalinbana ragaa joogay mas-uuliyiinta jooga waxaa laga rabaa marxaladaha jooga inay maalin walba ayagu ma leh maalinta ay joogaan ay si fiican u adeegaan shacabka soomaaliyeed horumarkiisa waxbarashadiisa ammaankiisa ay ka shaqeeyaan ragga dayaxa tegey rag madaxoo fiicanay heleena inaan madax fiican helno ninbana maalintiisa wax laga weydiin doona ama taariikhdu xusi doontaa aragtidaan ka qabo waxyiilo iyo waqtiyo badanna waa la soo maray waayahay inta aanan siin editoorka waxaa tahay nin xildhibaan ah oo wax badan la socda xorriyaddii iyo eh, waayihii la soo maray oo tusaale ahaan sayid maxamed cabdulle xasan oo kale sheekh xasan barsane oo kale eh, dad badan qabkii iyo saxansaxadii ay soomaali uga tageen maanta ma ka jirtaa waddanka Eh, waxa weeye eh, dadka ilaahay isku cabir iyo isku garasho ma siin oo fuqadana aragtiyeeday leedahay mas-uuliyadda iyo hoggaaminta iyo tala bixinta iyo amar bixinta dad kalaha horta wax badan isku aadi kara wax badan sixi kara taariikhda iyo sharciga dadka ku celin kara Eh, aragtidan qabaa waxa weeye soomaalida waxay tirahdaan raq raq iyo raggeed waxaan isleeyahay marxalad walba ragga jooga say u shaqeeyaan iyo say ummadda u adeegaan iyo siday dalka u qurxiyaan iyo sharciyadiisay ku xiran tahay waxaan rajaynaynaa qof walboo mas-uuliyad ummadda soomaaliyeed ka doonta inay ummad mas-uuliyadeed qaadado oy magac iyo duco labadaba ay ummaddeeda ka heshona inay ka shaqaydo siday ugu suuro gelayso waa aragtidayda aan ka qabo Waa- Een, ku hadli maayo een, hadda afgole laakiin waxaan ku hadlaa aragtidayda iyo sidaan mataqaanaa mas-uuliyadda aan u arko waa tahay aan soo geliyo een, dhaktarka isla su-aashaas maxaad ka odhanaysaa editore Ah, bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, runtii eh, waddankeena maanta eh, soomaaliya in maanta xorriyad iska daaya oo gumaysi ku jiro ayaan u arkaa waddankii gumaysi uu dib ugu laabtay Eh, suu u sheegay ragba waa raggeedii ay u baahan tahay ummaddan in maanta la samata bixiyo xorriyad loo dabaaldegane dadkeedii baa iska laha mooyaane dadka maanta joogaa xorriyad aan u dabaaldegnaa ma laha maanta waxaan dareemaynaa maaragtay in meel kasta ciriiri aan kaga jirno meel kastoo ee, aan la tegi karin kadaa xorriyad aan u dabaaldegna ee, ragga xildhibaanada ah ee gudaha jooga soomaaliya ama xamar jooga ama ha noqdo madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama baarlamaan ha noqdaano meel ay maanta tegi karaan ma jirto xorriyadda waddanka iska daa laakiin midda ayada nafsadooda ayaanba meel gaarsiin karin meel aysan tegi karin markaan uma aaminsanin waddanka in maaragtay xorriyaddii maanta waa ka baaba'day gumaysi waddanka maanta ku jiraa in laga hadla dhabtaana fiican oo maaragtay ragga mas-uuliyiinta ay ka hadlaan xaqiiqada siday tahay maxaa yeelay waxaan waa lagu dhegeysanaya caalamkaa kula socdo war baa ka tegeysaa taariikh baa reebaysaa in waxaan jirin laysku sheeganaya xaqiiqada ka jirta maanta madaxweynaha maanta aanu tegi karin afgooye ama balacda aan tegi karin waa nasiib darro maanta inuu xorriyad u dabaaldegaa madaxweynaha maanta ee maaragtay ee garbihiisa taagan yihiin ciidamo ugaandhees ah oo gurigiisa markaa gelaysid ciidamo ugaandheesa fasax ka qaadanaysid oo xildhibaanadu aysan madaxweynaha u tegi karin oo aysan maanta xor u ahayn maanta in xorniyad aan u dabaaldegnaa aniga koday shaksi ahaan waxaan u arkaa maaragtay meel ka dhac inay nagu tahay waddankan gumaysu ku jiraa marka anugu aragtideyda waxaan qabaa waddanka inuu u baahan yahay raggeeda in la samata bixiyo in realitiga laga hadlo in dhabta laga hadlo ummaddan badbaadi u baahan tahay raggii badbaado laha in la noqdaa loo baahan yahay waayahay hadba dhinac ayaan ka eegeynaa ee waddanka siyaasad ahaan marka la fiiriyo waxaa jira dowlado faraha kula jira taasoo siyaabo kala duwan loo fasiro xildhibaan warsame siyaasiyan marka loo fiiriyo ama arrimaha hoose ee dowladda ma u madax bannaan tahay mise ee siyaasiyiin badan oo arrimahaas ka hadla ayaad la qabtaa oo odhanaya dowladda waxaa gacantaba ku haya international community-ga ama beesha caalamka adeerow eh, sida aad og tahay ama aad dalka u og tahay ama uu sheegay doctoorku waxa weeye magaalada muqdisho hadda nabad ma ahan Eh, afgooye iyo balcad oo soddon soddon kilomitir noo jirana ma maamusho dowladda iyo waxa weeye sida looga nool yahay iyo sida ka jirta alla loo sheegaa Eh, dhib badanaa jira dhibkaas in xal loo helana waa jecelnahay waana ku shaqaynaa waana ka hadalnaa laakiin waxa weeye fulinta iyo sidii wax u dhaqaaqaan iyo sidii loo shaqeeyo iyo ragga shaqaynaya oo ee, mataqaanaa aragtida iyo iyo dadaalkooday ku xiran tahay wax badanaa iska jira Ee, marka waxaa la yidhi nin weyn iyana siday waxba ogyihiin wax uma sheegaan arradan haddii xal la rabo dadkeena waxa ka hadlaysanna waa ujeednaa in xal iyo maarayn loo helana waa u imaan laakiin waa sidaan ku yidhi raqiya raggeeda xildhibaanaa nahay xilligii golaha la joogana hadal cad iyo in madaxda la xisaabtankii iyo xaaladihii aan sharciga u lahayn ay shaqeeyaana suurageli weyday marka insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay inuu dadkeena ka bixiyo dhibka iyo dhaqanxumada jirta ma garat xagga beesha caalamka ka waran markaad eegto arrimaha lagu eedeeyo ee ah inay gacantaba ku hayso dowladda waxa weeye wax walba inaan ka hadalno mataqaanaa hadda jaanis tiro badan uma hayno laakiin waxaan kuu sheegaa waxna ma moogin ninkii dalka jooga iyo ninkii dibadda joogaba dalkana waa ka warqabtiin waxa jirana waa ka warqabtiin insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkeenu meel wanaagsan iyo iyo maamul wanaagsan intaba uu helo waya editore adigu waxaad sheegtay in aysan jirin madax bannaani fara badan e marka laga yimaado arrimaha aad taabatay oo ciidamada amisom oo kale ah m- ma jiraan waxyaabo kale oo aad cuskan karto runtii waxa weeye waxaa laga yaabaa xildhibaanka inuu xamar joogo oo waxyaabo badan uu oda- oday uu yahay oo xeerinaha laga yaabaa ama ama laga yaabo inuu sugayo maaragtay doorasho kaleeta laga yaabaa laakiin anigu doorashada ma sugaani laakiin realityga inaan isiyo oo noloshiina aan run ku dhisaan jecelahay soomaalida waxay tiraahdaa waari may sida waha kaa tago maanta waxaan ku hadalnaa adduunka laga dhegeysanaya ummadda ninkii difaaca oo afkeeda ku difaaca ama xageeda ku difaaca ama xoogeeda ku difaacaba taariikhday gelaysa xorriyaddii maar dad badan oo usoo halgamaan ka sheekeyna oon la soconnaa anaga maanta waxaa qabaa waddanka inuu gumaysi ku jiro si rasmina ugu jiro aan laga xishoo karin u n-ka markaan fiirino waxay ku cugsanayaan soomaaliya marka lahad maanta soomaaliya waxaa lagu dhaqaa waxa lahahdo jactor seven jactor seven aa lagu dhaqaa waa go-aan gaar oo ka baxsan dowladaha laguma dhaqo laakiin dowladaha gacanta waha lagu dhaqmaa qoladan ma waxaan ka maqli jiray masaarida waxaan ka maqli jiray suugaanta macalimiintii waagi hore noo ahaa jiray man laa yamliku quutahu laa yamliku qiraarahu qof aan quutiisa haysanin cuntadiisa wuxuu cuna haysanin go-aan ma heli karo go-aankiisa ma ma qaban karo marka waa nasiib daro maanta in xildhibaanada in maanta gunadooda ay bixiso maaragtay u n ka baashi maxay ahaayeen hay-adaha caalamiga ama beesha caalamka ay bixiyaan waa nasiib daro maanta na hayso intaas waxaa iga sii daran oo caalamka dhan laga fiirsanaya inuu waddanka gunihiisa ku jirana kuwa cadaynayso xildhibaankan uu markhaati ka yahay xildhibaanadii matalayay golaha shacabka adduunyada taariikhda meel ay ka dhacda ma jiro in xildhibaano waddankoodii matalaya ay go-aan soo saaraan go-aankiina ay ansixiyaan oo voot ay u qaadaan si aqlabiga ku ansixiyaan haddana beesha caalamka ay kansasho ay tiraado wax ka jira ma laha waxaas ka noqda nasiib darro anagoo fiirsanayn madaxweynihii soo istaago maaragtay telefishinka u yihahdo go-aankaas xildhibaanada waa ka noqonay beesha caalamkaanaan maaragta nagu amartay marka runta in laga fi- in la- in laga hadlaa fiican mooyaane in marada meelaha la saasaar ma fiicno xildhibaanku berri waa lasoo dooranaya dadka runta in loo sheegaa la rabaa ummadda saan kuma juri karto waxaa ila fiican marka in rea- reality inaan ka hadalnaa ila fiican in maanta xildhibaan kasta uu fiirsado gunno yar ee maaragtay beesha caalamka ay siinayso inuu ka doorbido xorriyadiisii iyo sharaftiisii iyo shaksiyadiisii nasiib darray magac xumay maanta noo tahay marka in xildhibaan nin sheegana go-aanadoodii la baadhiyo aad baan uga xumay runtii laakiin runta aan ka hadalno xildhibaanku wuxuu rabaa inuu beri mustaqbal ummadan ka noqdo inuu ummadda wax ka saaruu rabaa si uu sheegahayo laakiin realityga horta ha laga hadlo qof aan reality ka hadli karin beri berri muxuu ummadda u qaban karaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan inta aanan sii ambaqaadin niqaashka bal aan markan siiyo ee qaar ka mid a dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibtay mowduuca asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aniga oo ah abuqaswara waa in salaamay dhammaan ummadda islaamka meel weliba ay joogta haddii aan fikirkayga ka dhiibta dalka soomaaliya ma ahan xilligan dal xor eh maxaa yeelay ragga baarlamaanka ku jira ama madaxda dowladda waa rag nin weliba uu haysta baasaboor ama dhalasho dal kale nin weliba wuxuu adeegayaa uu uma u sacyanayaa dhalashada dalka uu haysta maxaa yeelay nin weliba waa loo meyrinayaa wixii uu dalkaas dhalashada u- dhalashadiisa u haysta u meeriya yuuna ku soconayaa ama madaxweynahaada ama maxay ahayd ra-iisul wasaarahaada ama baarlamaanhaada marka waxaan dhihi karaa dal madax bannaan ma aha dalkan horaa loo qaybsaday berigiisii wax hadda lagu murmayana haddana waa baddi oo gacanta ka sii baxaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkan maxay aheedey dad dalka iyo diinta iyo dadka intaba ka danqada oo islaam ah maxay aheedey ilaahi subxaanahu watacaala ha makaniyo waan inslaamay dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah allah ayaa mahad dhammaanteed iska leh naga dhigay dad muslimiin oo muwaxidiin ah marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha warbaahinta islaamiga alfurqaan iyo dhammaan warbaahinta islaamiga oo dhan haddii aan ka dhiibto fikirkeyga xornimada iyo xorriyadda in laga sheekeynayo wax xorriyad la dhaho anaga maana arkinin wax xorriyad la dhahana soomaaliya kama jirto soomaaliya ugu yaraan dowlada aan tiradooda hadda aanan xisaabi karinin ayaa gumaysi ahaan u jooga oo isu soo baahaysteena soo weeraray xorriyadna maana arkinin dhalana anaga xorriyadba maana arkinin wax xorriyad la dhahana soomaaliya kama jiraan dhinaca quwad ahaana xorriyad uma uguma jirto dhinaca baalkii maskaxiyana xorriyad ugama jirto labada dhinacba waa laga gumaystaa waana aragno maalin ilaahay keeno dhibaatada iyo soomaaliya wax ka dhacayso waa kuwa dowladihii shisheeye oo reer galbeedka ugu waa kuwa maalin ilaahay keeno duqeynaya shacabka masaakiinta ah oo cid ka hadlaysa la arkinin xorriyadda ay sheeganayaan dadkan ay meelaha la taagan yihiinna cid ay ka dhaadhicin karaan saqiirka soomaaliga oo maanta caqliga saliimkaa leh wuu ogyahay inay xorriya ka jirinin meeshaan wax xorriyad la dhahana ma jiraan ilaahay baa ka baryaynaa xornimo ilaahay baa ka baryaynaa dowladda islaam sharca islaamka dalka dalka ku maamusho walaalaha iyo dadka dhaqdhaqaaqaya oo muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah iyo dadka danaynaya maanta soomaaliya sharci islaamka lagu dhaqo oo xorriyo ah oo xornimo taas ka sukaysaa ma jirtee oo nabad ah dadka u dhaqaaqaayana ilaahay fikirkooda oo rumeeyo ilaahay dhammaanteen fikirkeena noo rumeeyo oo saliim ah oo toosan oo diinta ilaahay ku dhaqmaayo laakiin wax horyal dhoo aniga hadda aan sheegi karaa ma jirto asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan codkayga ka dhiibanayaa soomaaliya inay eh, xor tahay iyo inaysan xor ahayn En, soomaaliya xor maaha oo waxaa u taliya gumayste gumaystahaasoo tiro badan oo kala noocyo duwan oo laakiin ise soo bahaysto oo is soo biirsaday laakiin waxaa mideeya hab laba arrimood waxaa mideeya en, eh, waxaa mideeya diin oo waa wada kiristaan say u badan yihiin kuwa kale ee aan kiristaanka yacni muujisan sida imaaraadka oo kale iyona waa kuwo dabadhilifoo iyagu gumaystaha u shaqeeya oo oo danaha gumaystaha uga qabta waddanka oo uga sameeya soomaaliya maaha xor hawadeedu xor maaha yacni dhulkeedu xor maaha baddeedu xor maaha soomaaliya xor maaha waxay doonaan iskuma dhiqi karaan kitaabka ilaahay oo kale haddii la yidhaha hadda ha la isku dhaqo looma ogola kuwan mar waxaan joogay eh, magaalada m- puntland meel kamid oo garowe la yidhahda mar joogay markaasaa waxaa la sameeyey roobdoon roobdoontii markii la sameeyey ayaa nin baa ka hadlay oo wuxuu yidhi war dadka maxaa kitaabka ilaahay loogu xukumi waayey rag waxaa ka jawaabay arrintaas eh, waxaa ka jawaabay buu yidhi eh, rag dowladda ku jiraa ka jawaabay waxay yidhaahdeen annagu haddii aanu diinta ilaahay isku xukunno qaramada midoobey ayaana goynaysaa marka qaramada midoobey kama maarano ayuu yidhi marka ninkaas ma xor baa xor maaha waddanka soomaaliya xor maaha calaa kulli xaal yacni marka waxaa la iska lugeynaya ee loo orordayee ee meelaha lala orordayo waa iska maangaabnimo iyo maangaabnimadeeni weeye soomaali haddaynu nahay weligeeba iska ma- dadka soomaalida way is- way faanaano waxay yidhaahdaan macnaha ya dad caqli badan baanu leeyahay lakiin anigu waxaan u aqaana soomaalidu inay maangaab tahay islamarkaana ee aysan ahayn dad wax iska celiya marka soomaaliya xor maaha hadalkoo kooban Eh, bismillaah alxamdulilaah magacaygu waa samatar Eh, anigu wax ra'yi ah oo aan qabay ma jirin waa salaama dhammaan daadihiyaasha barnaamijka waxaan rabay xildhibaanka inaan su-aal weydiiyo aniga oo ku hadlaya afka ardayda magaalada muqdisho ayaan xildhibaanka waxaana weydiiyey in badan wuxuu ku celiyay xuriyo ayaa jirto waxaa xaqiiqo ah in ardaydii ay aadi la-yihiin iskuuladii ama maamulihii uu soo daahayo ama ardaydii ay wadooyinka ka xiran yihiin liajli haweeney gaal ahoo soo degtay ama nin gaal ahoo soo degay ama mas-uul ka tirsan dowladda oo markaasi wadadii xirtay marka ardaydii run ahaantii waxbarashadoodii culays tiro badan ayaa galay oo ah xagga wadooyinkii oo markaasi aan furnayn iyo markaasi waxaa waaye ee, ciidamo gaalo ah oo mararka qaar wadooyinka loo xiraayo ama dad soo degayo gaalo oo wadooyinka loo xiraayo xildhibaanka marka waxaan weydiin lahaa runtii anigoo aaminsan asaga naftirkiisa xorriyadaasi uu sheegana inuusan siduu rabo u dhaqaaqi karin ama sida uu rabo uusan markaasi ugu socon karin magaalada muqdisho xurriyadda intay ka jirtaa ayaan weydiin lahaa xildhibaanka waayo wadooyinkii marba cid bay u xiran tahay mar gaalo soo degaysay u xiran tahay marna waxay u xiran tahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda marka xildhibaanka nafsad ahaantiisa haddii xaqiiqada laga hadlayo waxaa waaye ma ogo oo xurriyad hadda gaaro asaga uu haysta ma jirto marka su-aasha aan weydiin lahaa waxaa waaye xurriyadda uu xildhibaanka sheegayo uu ku celcelinayo intay ka jirtaa waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wahagaaga waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha warsame waad maqlaysay ee dhegaystayaasha iyo dareenka ay bixiyeen gaar ahaan maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dhagaystihii ugu dambeeyey aadaad u mahadsan tahay dhegaystahanaana u jawaabaya marka horeeta waxaan u jawaabaa doktoorka doktoorku wuxuu yidhi xildhibaanna waa doonaysaa horta marka ugu horeyda waxaan kuu sheegaa doktoorow laba saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal inay yihiin aan u malayna aqalka sare iyo golaha shacabka intaasaan horta ka mid nahay ha ahaatee dadka soomaaliyeed oo ama ma dhegeysanaa ama mataqaanaa ku xiran dalka iyo xogtiisa intaas waxaan ku jirnaa dood waxaan ugu jirnaa iyo sixidna waxa weeye qabiilna ma diidanin qaranimada iyo cidda xukuntana ma diidanin waxa aan diidanaa waxqabadkii laga rabay madaxda haddii laga heli waayo warsaanu sax maahan dadku shaqou rabaa dadku wuxuu rabaa ganacsiga inuu socdo oo taniyo xuduudyada etoobiya iyo gobolladoo dhan la geeyo sharcigu inuu shaqeeyo oo dadku cadaalad helo ammaanku inuu shaqeeyo dadku dhiiggiisu nabad galo in wixii dowlad laga rabay la helo adeegii laga rabay intaasaan ku jirnay inaanaan gudnateenna iyo danteenna aanan ka hadlaynay wax dadkeenna soomaaliyeed nala qabo aan isku wanaagsannahay ka koona ka koona qof aan necebnahay ayan ka jirin ayaan haddana aaminsanahay ewelna aaminsanahay laakiin waxa weeye go-aanka fulinta go-aan gaarista sharcigu inuu sarreeyo u shaqeeyo madaxaa iskale kala duwan annaguna qaybtii aan ku lahayn dadkaas tirada badan oo mataqaanaa qofba aragtii jiidanayso oo ay isku jebinayaan codka oo haddaad adigu aragti fiican qabto midoow qabo aragti danaysiyaa wax ka dhexeeyaanaa nahay ma danaynayo waxaan dadka soomaaliyeed wanaaga oo nala qabin ma danaynayo wax dadka soomaaliyeed dhibkooda laakiin waxa weeye hadda ninkii midida daabkeeda hayaa laga rabaa go-aanka iyo mataqaanaa ummadda inuu jid fiican ku hado waa tahay su-aashii su-aashii dhegaystayaasha haddii aan aado ardayga yidhi dhib badanaan qabnaa dhibka guud ee aan sheegayno ee kala duwana dadka soomaaliyeed haya mid kamid ahaa haya waxbarashadii ciriiri badanay ku qabaan intii waxbaranaysa hadday doonaan dad badan oo mataqaana ama shaqaalaha oo waxbaro lahay hadii la doono meelaha waxbarashada iyo ku nabadgeli maayaan jidadkii ay mari lahaayeen oy waxbarashadoodii ku aadi lahaayeen oy xaafadahoodii kusoo aadi lahaayeena laga goynaa dhib badan inay qabaan waa la qabnaa waana ognaa waana ka hadalnaa laakiin haddii hadalkii fulintii iyo go-aan gaaristii qaran ay ka maqan tahay waxa weeye wax walba ma qaban kartid adugu xilka aad haydana hay-addii fulinta inkastoo qayb badan aan kulee noon qabo la xisaabtankii qaran oo nala ka rabay inuu inaan luminay aan aaminsanahay naftaydana u sheegayo dadka soomaaliyeedna u sheegayo haddana go-aanka dadkaas badan oo ka dhexeeyaa go-aankii la qaadanayo haddii lagugu jabsho oo mataqaanaa lagu yidhaahdo lagaa cod badiyo waxaad u hoggaansanaya dhinaca lagaaga badan yahay haddaadan raallinka ahayn wax badan oo dhib ahaa jira waxa aan naftayda ku fiicnayn dadka soomaaliyeed nuuxow raba ahaadee sida lama jeclin hadal xunba ha ahaadee in qofku hadal xun tiraahda ma jeclin inaan ana idhaahana ma jeclin waxa naga maqan si guud ay nooga maqan yihiin raallina kuma yihiin insha allah allah dadkeena insha allah wanaagga iyo madaxdiisaba ku tus doctore xildhibaanku dabcan waa uu kuu muujiyey hay-adaha fulinta ayaa shaqooyinka qaar iska leh laakiin xagga arrimaha gudaha ayaanu falanqeynay oo aanu ka hadalnay siyaasadda dibadda marka ee la fiiriyo dowladda federaalka ah ma u madax bannaan tahay bismillahi raxmaan horta intaan usoo noqonin siyaasadda dibadda intaan usoo noqonin xildhibaanku waxaa malaynayaa iyo muddo badan uu kusoo jira baarlamaanada inuu kala yaqaano maaragtay shaqooyinka sharci dejiyaasha iyo shaqooyinka fulinta iyo say ukala sarreen inuu yaqaanan umalaynayaa dee hadda meesha ugu sarreysa waa meesha qolada yaaba sharci dejiyaasha waaye waa meesha uu ka tirsan yahay waaye fulinta waxba ma aha fulinta waxay tahay ma jirto hal maalin oo cod loo qaado lakala tuuray ku xiran tahay oo madaxweynaha la yihahdo waa ku ridnay ra-iisul wasaaraha la yihahdo waa ku ridnay waxay ku xiran tahay waa qoladan sharci dejiyaasha waay maahan waxba la meermeerin shaqada waa la kala yaqaanaa haddii ay dowlad xukuumad xumaato macnaheedu waxa weeye xildhibaanada xun waaye nidaamka adduunyada udhejisna saas waaye dowladda sideeda waxay hoos tagtaa qolada sharcideyaasha hoos tagtaa wax aysan kuwa raalli ka ayn ma samayn karaan marka xildhibaanka waxaan ka rabnaa laba mid inuu yidhaahdo war anagaa xun inuu yidhaahdo waxba qaba waynay sidaasay dowladdina ku xumaanaysaa oo waa naloo yeeriyaah oo waa nal ku shubtaha iska yidhaahdo inuu yidhaahdo laakiin ma aha maaragtay dowladda in wax walba saar maaha dowladd waxba maaha ra-isul wasaaraha waa la magacaabay madaxweynaha isagaa soo doortay madaxweyneha maanta fadhiya asaa maanta soo doorta meesha keena way berrina waa fadhiisan karaa waa dhig waxuna marka aniga waxaa iska kay qaba la in la saaro maaragtay runtaan ka wada hadlayna runtii waa nin saraaxiya oo runtiina ka wada hadlaan fiican in maaragtay eedda la saaro xukuumadda xukuumaddu waxay hoos tagtaa sharci dejiyaasha haddii aan usoo laabto su-aashaada kaleeto arrimaha dibadda ani waxaan qabaa runtii waddanka oo dhan baan ku dhaxnay meel kastoo aan joogno qof kastoo aqoon laho waxgarado soomaaliya wuu dareemayaa adnaa damiir mille maanta waddanka dhan inuu gumaysi ku jiro waddanka wixii doona laga sameeyaa waa ujeedaan waddanka diyaarada maalinta iska garaaco waa ujeedaan wax xageeda laga sameynayo waddan madax banaan ma aha caruuraa la laayaa anteenooyina la baabi'iyaa ganacsataa la baabi'iyaa hormood oo dhanaa la baabi'iyaa maanta dibad maxkaba ma laha hadda aan kula hadlayno saacadaha aan kula hadlayno waxaa laga yaabaa in intaasoo dhacda ay ka dhacdo waddanka waxa weye dawladaan nahay dawlad kalaana waxay doonto waddankeena ka samaynayso ama kenyaati ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama etoobiya ha noqdo reer bamiir ummad soomaaliyeed mateli kar ma aha ummada ay matelayso ummadaa dibaddeeda ka tiirsanayso ummada caruurtooda iyo ehelkooda meeshan usoo wado kasoo baxa qurba kasoo tega marka inuu xildhibaanka wax walba iska saaro dawladda yihahdo aniga taa kuma qanasin laakiin ummaddu meel madaxbana mala ciddii doonta iska timaado maalin labaod waxaa mar waxaan ujeedno telefishinka wada fiirsanayna madaxweynaha etoobiya wuxuu furaa la yidhi dekada berber faraya how can be possible see ku tahay waxaas wax maquuqle kan xamar joog kama warqabo xildhibaanada kama warqabaan madaxweynaha etoobiya islaanta caloosha weynaa soo degtay berberee tagtay dekadaan furaa leedahay sheeran ku leeh leedahay adduunkaa laga fiirsanaya marka xukuumaddaa marka wax kasta aan ku horta u saari karnaa marka wa waxaan dhihi lahay xildhibaanka inuu eedda uusan ka cararin waxa sida taa loo sheego fulinta ayay ku hoos tagtaa waayahay dhegeystayaal kale ayaa aaraadooda soo dhiibanaya balse een aan siiyo xildhibaanka xildhibaan wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira musuq maasuqa waxaana uu sheegay in wax badan oo dowladdu ay ka socon la-dahay uu kaalinta koowaad kaga jiro musuq maasuqa iyadoo aad la socoto in dhowr mar warbixinno lasoo saaray kaalinta koowaad ee dowladda laga geliyey musuqa arrintan musuqa ma isleedahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira waddanka iyo dowladda dhexdeeda waxyaabaha dib u dhaca ku keenay dowladda way ka mid tahay aad aad u mahadsan tahay horta doktoorka waxaan leeyahay waxa uu sheegaa waxaan diidanaha ma ku jiraan wax badanaa jira wax badanoo jirana haddee ayadoo mataqaanaa wixii lasoo maray iyo waktigii mataqaanaa dowladdan iyo annaguba aan xil hayna laga yimid waxa dayac oo dhacay laisweydiimayo way badan yihiin raallina kuma anaan ahayn go-aan qaadashadiina waxaan aragti ka bixiyo dad kala duwanoo isku aragti ahaynoo muddo kala maqnaayo haddii golayaal loo magacaabo intee hogaamintooda iyo madaxda hogaaminaysa iyo baarlamaan ahaanba mataqaanaa qofuba aragti iska qaadatay haddana cod in lagu lagu lagu kala baxe ay joogtaan horta kamid ahayn iyo dalkaas burbursan iyo fulintii iyo ayada nafteeda gacmaha kula jirtaa baarlamaanka iyo baarlamaan codkiisa iyo go-aankiisa iyo taladiisa le ayan halka ka jirin mana aha inaan wax walbaba mataqaanaa inaan haddii ay waxtarayso muddo badan aan dul tegaynay mana suuro gelin haddana inaan wakti kaleeto iyo dood dheer ka gala ma rabo dalkaas ciddii mas-uuliyad ku leedoo dhaman qaladka ka dhacay qaybay ka tahay baarlamaan ahaana inaan midda ugu badan leenahay aan aaminsanahay aad aad u mahadsantii waa tahay waan kuu soo laabanayaa eekhadka iigu jir qaar kale oo ka mid a dhegaystayaasha oo soo dhiibtay aaraadooda ayaan siinayaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد حمد الله سبحانه وتعالى إن دمانتين وإذن سلامية وحنتكو سلامية سلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هذان إن فكرتي ذكريبتو إن حرنما ما لها يستا مسيكا لو حواي قميس بالقجرة waxawaaye horta wax xurnimo la yiraahdo ma jiraan dadka ee cuqalada oo caqliga u saaxiibka ah ama dadka ee waxawaaye taariikhdii wanaagsaneyd oo waxawaaye muslimiinta guud ahaan ee taariikhdii soomaaliyeed waxawaaye soo daraasiyey way dareemi karayaan in waxawaaye halyeeyadii waxawaaye soo oo soo halgami jiray oo ugu weeyay sayid maxamed cabdullahi xasan waxawaaye ay usoo halgamayeen hadafkoodan oo ahaa in waxawaaye ummaddan waxawaaye mabaadicdooda iyo caqiidadooda iyo diintooda ee waxawaaye ee waxawaaye isku dhaqaan ayna ku dhaqmaan ee waxawaaye diintooda hogaansamaan maanta wax xurnimad la yiraha ma jiraan liannahu waxaa dhacaysa in maanta dadkii caqiidadooda ma- ma- maadaama la dhaho dadka soomaaliyeed badankooda waa dad muslimiin ah waxawaaye wax xornimad lahay wixiisan u jirin ah waxawaaye kuu tusahayaa badanaa ummadda soomaaliyeed maanta looma ogolo in waxawaaye ay ku dhaqmaan diinkooda iyo caqiidadooda waxawaaye intaas waa laga hortaagan yahay marka sidee ku dhacaysaa in waxawaaye gumaysi aysan waxaan waxawaaye maanta een kuwan isku sheegayo dowladda iyo waxawaaye waxawaaye juhalada maanta ka daba ordaydo maanta waxay waxawaaye u dabaaldegayaan waxawaaye waxa ayaga u yaqaanaan xornimo oo ah taariikh uu qoray gumaysta wuuna ku fa- wuuna ku faraxsan yahay gumaystaha in waxawaaye maanta ee waxawaaye ee in dhar lasoo xirto oo waxa weeye meelaha lagu ninikiyo waxawaaye heese la qaadqaado waxawaaye fasaad la sameeyaa waxawaaye in ay maanta intaas sameeyaan waa waxa uu danta kala haawaaba xurnimana ma naqanayso in waxawaaye dhar lasoo xirxirto micnaha ee waxawaaye noocaas wax loo muujiyo laakiin xurnimadu waxa weeyaan waxawaaye in dhiig la daadiyaa loona daadiyaa waxawaaye si waxawaaye waxaa waaye diintan ilaahay subxaana watacaala waxaa waaye looguna dhaqmi lahaa see tahana loo tadbiiqin lahaa waxaa waaye saas waan saxada haliyadii ee hadda ay ku been abuuranayaanna waxaa waaye ay dhacayaan waxaa waaye haliyada waxaa waaye hadafkooda wuu ka weynaa wadaniyadnimo waxaa waaye hadafkooda wuxuu ahaa in waxaa waaye dhal ee, dhulalka muslimiinta khaasatan dhulka soomaalida ay degto in waxaa waaye laga hirgeliyo waxaa waaye ee, kitaabka ilaahay subxaana watacaala ku dhaqankiisa waxaa waaye dadka muslimiinta caqiidadooda ay xor u noqdaan ee caqiidadooda waxaa waaye tartiibkood waxaa waaye diinkoodan ay tartiib u bartaan maanta intiiba dadka dadka muslimiinta waa laga hortaagan yahay marka een, intaa baa kusoo koobaya fikirkeyga wax xornimad lahana ma jiraan waxaa waaye gumaysta dhan waliba maanta waxaa waaye meel waliba kusoo duulay saas ay tahay waxaa waaye indhaha lagama dayo rag baa waxaa waaye dhiigooda u horayo god u hooyanayo se waxaa waaye gumaystahaas isaga kor qaadi lahaayeen una hirgeli lahaayeen kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxana wa tacaala hala garab galo asalaamu calaykum raxmatullahi tacaala wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على مرة نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة الفرقان وإذن سلامي haddaan aragtideyda ka dhiibto maamulada ridada oo dhahaya xur baan ku haysanaa soomaaliya been bay sheegeen beentaasoo ah oo ay ka markhaati kacaysa maanta xerooyinka waaweyn oo ay u kuwaan burundiga iyo xabashida ay ku joogaan soomaaliya ayna ka kici karin haddii xataa ay isku dayan inay ka kacsan aan ewlan lagaa tabshan markii la keenayay ay gaalo maraykan iyo ka waaweyn ay keensadeen dana horena ay ku wataan oo ay dhulkan soomaaliya mehay rabaan ay maanta ay ka degayaan arrintaasoo ayna ka kici karin ayaa markhaati u ah maamulada ridida oo ayna xor aynan ahayn maanta halka askari oo ah kuwan afrikaanta ah kun iyo intaasuu qaadanaa maamuladan rididana waxaa laga yaabaa inay gadoodaan ee ay yidhaahdeen garaan la-aan iyo nalama siiyo een mushaarkii ay u qayliyaan ee ay u gadoodaan oo ay weliba ay waayaan inay la siiyo lacagtii oo soomaaliya u dhashay soomaaliyaan ahnadeyn qarankan difaacayna dhahaayo ee qaranimadiina ay wax ku waayaan iyo gaalnimadii ay ku jireen waxaa waaye dabadhilifyo la kiriisto maamulada ridada ah qarna lagu leeyahay wax qaranna kama oga waana gaalo diintooday gateen nin diinkiisa gatayna hadda waxaa waaye wuxuu yahay waa ogtahay dalkiisa inuu gatana hadda waxaa waaye diintii oo muhi- ugu muhiimsaneyd hadday gateen dalkiina inay ina wax ka gelin oo ay gataan oo meel uma jirto wax een xorriyadana ma haystaan shisheeyaa waddanka haysto shisheeyaa maanta soo raba ka yeelaya gaaladan oo ha dhihin turki ha dhihin maraykan ha dhihin faransiis gaalo cadaana iyo afrikaan etoobiyaan ha dhihin waa kad maqlayseen in dekarihii ay ku wareejiyeen etoobiyaan xabasho oo aad ogtahay cadownimada ay u qabto iyo cadowtoonimada islaamka ay u qabto iyo ummadda soomaaliyeed oo muslimka ah ay u qabto maanta waa la ogyahay wallaahi bilaahi maanta wax aan le- dagaal aan ahayn la isagama dul qaadi karo hadda waxaa waaye qofta ku siran hadda waxaa waaye ha ogaato aragtida intaan kusoo gebagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha xildhibaan warsame waad maqlaysaa ee dareenka dhegaystayaasha waddanka waa la haystaa marka see is leedahay aragti ahaan xorriyad waa lagu heli karaa xorriyad xilli horaan qaadanay sidaan wax u wanaajin lahayn waxay ku dhex jirtaa in dalka wanaagiisa iyo cadaaladiisa la horka ee halala yimaado aragtidaasaan qabaa ee doctor xanafi innagoo gabagabada ku dhow maxaad racinaysaa halkaa wallahi ana waxaan arkaa maaragtay ninkaani xura maba ahanba qof xuraa lala doodaa wax loo sheegaa oo kan waa iska biirakaaso waaye ma wax xura ma qofka marku xuri hadli karaa Eh, waa kuwan fadlan kushuwa la yidhahdo meelaha lagu soo aruuriye macawisada wasaa umalayna mooyaane nin xildhibaano hadda aqoon laho waxbartay iyo lama muuqdo marka qofka xuriya uu hadli karaa wuxuu doono sheegi karaa marka kan waa khasunaadkii la sheegay waaye waxay qaba laakiin isagu fikirkiisu ayuu cabiray
asiga hadda fikirkiisa cabile hadda dadka waa ku dhegeysanaan moogtahay fikirkaas ma been baa ka sheegaysaa waddanka waa wanaagsan yahay waa fiicanah waa saan cid maanta kaa dhegeysanaysa ma laha mar wuxuu leeyahay ma tigi karna afgoye balxa ma tigi karnu leeyahay haddana wuxuu sheeganaya xildhibaan mar wuxuu leeyahy maaragtay waddanka waa la duqeynaya gaala duqeynayso marka kan ma ahan qof maaragtay quality le qof ummadda ka naxaana ma ahan waa waxaan fadlan ku shuba la yidhaahdo hadba gunadaas iska fiirsadaan mooyaane wax quality le ma aha insha allahu tacala waa tahay waxaan markan soo gaarnay gunaanadka ee warsamajooda xaggaaga ugu dambayntii xorriyadda dalka waxa ugu horeeya ee caqabadda ku ah waa ciidamada shisheeye see dalka looga saari karayaa haddii loo baahdo madaxda iyo dalka iyo dadka intaba ay wada qaataan waxaan u arkaa inayan wax dhiba lahayn raalli anala ka aado intaad nala qabateen iyo intaad noo dhigtiinna waa ku mahadsantihiin in la yidhaahaan u arkaa waa hagaag ugu dambayntii xaggaaga doctor xanafi waa maxay xalka xorriyadda dalka anigu waxaan dhihi lahaa xildhibaankana waa la socdaa anaga soomaali markaan nahay oo isdirirnay oo tashanay oo intii waxgarad aheed iyo intii caqliga isku timid waxaa go-aan lagu gaaray in waddankeena anaga aan leenahay shisheeyana uusan lahayn anagana aan xakumi karno anaga aan ismaamulno waa tii ay kasoo baxeen odayaashii iyo waxgaradkii iyo wixii dhammaa ay isku raaceen inay maxaakiim islaama samaystaan waa tii la samaystay waa taan nabad helnay kadib waxaan ugu soo duulay aan ka bartiireyno halka aan ka tagno waxaan kuu sheegayaa walaalow iyo waxba kuma yimaadaan adduunyada waddanka gumaysigu ku jiraa gumaysigana waxaa looga saari karaa halgan baa looga saari karaa haddii aan la dagaalamin wax imaana ma laha inta realityga loo soo noqdo oo runta loo soo jeesto anigu waxaan ilaha waddanka wuxuu u baahan yahay in beesha caalamka laga xoreeyo u baahan yahay in la midoobo u baahan yahay in mabda' fiican oo islaami lagu mido u baahan yahay waxaan afka loogu geliya dadka ee maantana argagixiso argagixiso leeyahay wax ka socona ma laha maanta waa ujeednaa argagixisadii dadkii lagu sheegayay ee afghanistan oo wax kasta lagu sameeyey oo qof kasta ay la dagaalantay maanta argagixisadii a roog loo dhigaya oo lasoo dhaweynayaa oo wadankoodii maanta haysto war waddanka ha la xureeyo waddanka dagaal buu u baahan yahay beesha caalamka ha lagu xureeyo ninkaa ha diidina gumaysigoo daba kici doonaa taariikh madowna waa qori doonaa intaasaan kusoo gabagabeynaya waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay marxaladda uu marayo dalka soomaaliya waxaana nagala qayb galay doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo warsame joodax oo ka mid a baarlamaanka federaalk ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaan mahadiha ka gaadho leenahay dhegaystayaasha aaraadooda ka soo dhiibtay mowduuca tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنير دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس